dadka waxaa lagu yaqaanaa beesha caalamka dadka bali ee sheegta magacooda kuwa aanan marna ka shaqaynin deganaanshaha dhabka ah ee soomaaliya ay u baahan tahay iyo dowladnimadeeda iyo sida iyada soomaaliya iyada ay ku hadhan karto qarannimadeeda maxaa yeelay haddii ay noqoto baarlamaan lama shaqaynayna waxaa la shaqaynaynaa guddoomiye jawaari xukuumadda maarkala shaqayn mayna keliya waxaa la shaqaynaynaa cumar cabdirashiid prime ministerka garsoorka maaragtay lamada shaqayn mayna waxaan maaragtay la shaqaynaynaa maaragtay guddoomiyaha maxkamadda sare keliya madaxtooyadii qaranka soomaaliyeed la shaqayn mayna ee waxaa la shaqaynaynaa keliya madaxweynaha taa micneheedu marka waxaa waye waa qayb iyo xukun marka hay-adaha dawladana lala shaqayn waayo awooda marka taa marka qarannimada ayaa waxay hoos u dhigaysaa miisaan ahaan meeshii la rabay meel kasii hooseysa cid weliba waxay doontaa iyada inay ka tiraado oo iyadu wax aanan maanta dad dalalkooda iyo dawladaha iyaga ay kasoo jeedaan aanan ka suurtoobin inan dadka soomaalida iyo dawladda soomaaliyeed iska caada noqotay in lala yihaahdo maaragtay waa inaad haweenka idinka aad baarlamaanka kusoo daraysaa waa in intaasi ay noqdaan waa inay maaragtay taladiina ay u wada dhammaadaan maaragtay wixii idinka aad soo saaraysaan maamul goboleedyada iyo maaragtay iyo dawladiina dhexe in yani waxyaaba aanan dastuuriya noo ahayn oo noo qornayn sharcigeeda in yeeris maaragtay dad aan arrimaha soomaaliya intii loogu talagalay in ka dheeraad ah sita inaan aragno ama aan maqalno inay faraha kula jiraan maaragtay shuruucdii dalka dawladaha dariska mela ah